assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliya aawa golaha codka shacabka soomaaliya waxaa marti loogu ah guddoomiyaha jaamacadda boosaaso boosaaso university profesor cabdiweli cabdiraxmaan geyse magacaygu waa dhigood codka golaha kan waxaa qaadi doona haddii ilaha yidhaahdo websiteka goluhu iska leeyahay golaha nineteen sixty dot com sidoo kale waxaa qaadi doona websiteyada ay xidhiirka leeyihiin sida puntland observer puntlandis saadaal iyo websityo kale oo badan profesor cabdiweli kusoo dhawo golaha nineteen sixty soomaliland baa ku dhegeysanaysa cabdiweli waxaa jecela horta marka hore saacadda waktigeeda aasaasteen kuliyadaha ay ka kooban tahay ardayda tiradeeda heerka waxbarashaad maanta ma haystaan jaamacad ahaan inaad baxoogaa warbixina oo kore naga siisado maatan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa anshiiskiisi bacwadaadka iyo ragga kale ku jira ururada iyo isgaarsiinta ee la shaqeeya dhammaan waan salaamayaa jaamacadda boosaaso waxaa la aasaasay two thousand sixkii laba kun iyo lixdii baa la aasaasay waxaa lagu aasaasay college combyuutar ah iyo diyaarin maaragtay xagga maamulka iyo iyo maareynta ah combyuutarkabaa laakiin asaas ahaa ay ku hana qaaday kadibna waxaa loo bedelay jaamacad jaamacad ayay noqotay waxa weeye kuliyado fara badanna way leedahay hadda waxa weeye kuliyadaheedu kuliyada health scienceska ama caafimaadka public healthka kuliyada social scienceska waxay leedahay kuliyado shareeca ah oo kuliyad shareeca bay leedahay oo arrimaha yani islaamiga iyo islamic stadiska lagu dhigo waxay leedahay caafimaadka haddaan dib ugu noqdo qaybo fara badan bay yani takasiyo badan baa jira waxaa jira nutrition waxaa jira arrimo ku saabsan xagga yani diyaarinta takaafiirta kalkaaliyaashooda ayaa jira waxaa jira arrimo fara badan oo aanu ka wadno marka kuliyadaheedu dhinacaas ayaa maaragtay jira waxaa kaloo jira kumerka ama waxa loo yaqaan b b da ama yani arrimaha maaragtay maareynta ayaa jira kulli kuliyadahaasi waxay yihiin waa saddex sano iyo afar sano arday badan baa ka baxday oo hadda ka shaqeeya hay-adaha sharaa'iga ama ganacsiga waxay ka shaqeeyaan dawladday u shaqeeyaan qaarkood takhasusiyay raadsadeen jaamacaddu markaa waa jaamacad runtii dhamaystiran jaamacaddu laba kan bas oo waaweyn bay leedahay laba xarumood xarunteeda boosaaso meynka ah oo laba qaybood ah oo magaalada dhexdeedana qayb baa ku taal magaalada meel ka baxsanna qayb baa ku taal waxay kaloo leedahay farac ama yani qayb garowa ah oo iyaduna dhamaystiran waxyaalo badan bay ku xoogan tahay businesska iyo caafimaadka iyo maaragtay accountingka waxaasoo dhan bay yani bulshada intaas bay usoo xawishaa ama laga bartaa jaamacadda waxay kaloo jaamacaddu leedahay waxa la yidhaahdo waxbarashada fog ama distance learning baa jira meeluhu ka hirgala waxaa kamida dhahar waxaa kamida qardho waxaa kamida baran wuxuu ka jiraa waaciye wuxuu ka jiraa burco oo distance learning lagaga dhigto caafimaadka oo doonayna inay yimaadaan boosaaso sanadkan qaybtii ka baxday ay yimaadaan oo maaragtay shahaadooyinkooda ku qaataan meelo kalena waan danaynaynaa inaanu yani isku fidino oo online baanu develop garaynay oo aan rabno inaanu xataa ardada aan dhamaysan dalka ka tegay inaanu waxbarashada ugu dhamayno ayaanu ka shaqaynay oo aan sanadkan hirgelinay waxaa kaloo jira jaamacaddu research and development center bay leedahay waxyaalahaas oo dhan waan wadnaa waxaa kaloo jira xiriiro dibadda aan aan leenaho hadda sanadkan august waxaan xiriir la samaynay jaamacad mount kenya la yidhaahdo ee dalka kenya ku taal waanu center ka furatay boosaaso centero kalena waxay ku leedahay magarowa garowa ajeer laga furay kan kalena waan furi doonaa meelo kale oo dalkana way leedahay waa jiraan santaro oo mount kenya ay ku leedahay sida hargeysa iyo muqdisho marka annagana garowa annaga sponsor gareyno oo ardadu waxay ku qaadataa masters program baa jira oo annagu aanu fulino santarkeedu ka baxa annaguna waan damacsanna inaan furo
waayahay dofda cabdiweli waxaa jira jaamacado fara badan oo soomaaliya ka jira qaarkood wax dhinaca waxbarashada aad baa loo amaanaa qaarkoodna magac ahaan keliya ayaa dee boorkeedunbaa meel ku qoran haddina way iska dhex joogtaan sidee baa kusoo xulataan ardayda idinku ma gobollo gaara ka qaadataan ma guud ahaan soomaaliya ka qaadataan sidoo kale macalimiinta tayada le sidee baa kusoo xulataan iyaga laftigooda
horta waxa jaamacaddu sida caadiga waxaa lagu soo galaa ardayga waa inuu dugsi sare ka baxaa ama arday dugsi sare ka baxay oo muddo yani qof weyna isagana waan qaadanaa oo jaamacadda saasaa lagu soo galaa waa inaad dugsi sare ka baxdaa dugsiyada sare aada iyo aad baanu maaragtay yani ardada ugu soo jeedinaa beryahan dambena ardada way garteen oo way kusoo galaan oo dibadaha ay ka jecleen jaamaha dalka waxaa kaloo jira macaahid ayaguna heer dugsi sare loo aqoonsan yahay oo wasaaraddu aqoonsanta ayagana waanu waanu qaadanaa macalimiinta waxaan ku xulanaa tayo macalinka waxaanu ku dadaalnaa inuu master iyo phd haysto adigu macalimiin waa nala joogaan laakiin master bay u badan yihiin yani shahaadada koowaad baana hadda la qaataa tii kalena waa wadnaa hadii alla
waaya dhinaca dhaqaalaha jaamacaduhu adeer jeer waxay ku horumaraan dhaqaalaha hadbay haystaan sidee baa dhaqaaladii kusoo galaayeen inta
runtii arrintaasi waxa hadaad eegto waxa weeye waa waan rajeyneynaa inaanu arrimaha hay-ado iyo dawladda iyo dawladda miisaaniyadda ugu jidho waxba kama helo oo maaragtay weli maaragtay jaamacadaha waxma siin sidaan wax ku helo hadda waxa weeye ardaydu tuwishanka ay bixiyaan ayaanu ku ayaa asaas ma ah
waa gartay dhawaan waxaa tiifyadaanu ka daawanay idinka oo buwaag fara badan oo idintini aada u qaybinaysaan high schoollo iyo weliba kuliyado iyo aada u qaybinaysaan ma kuwa laydinku deeqayba ma kuwa aad soo gadateenba maxaad ku xulataan iskuullada aad siinaysaan lafahantooda
weye buugta waxaanu ka hadlay laba hay-adood oo maraykan ku yaal hay-ad waxay ku taalaa minnesota oo waxaa la yidhaha books for africa hay-adna waxay ku taalaa michigan oo waxaa la yidhahda relief for africa ayagaa buugtaana soo gaarsiiyey dad reer puntlandna oo degan goboladaas baana ka shaqeeyey buugtii laba adu container bu ahaa anaga kana soo gaaray containerkii waxa weeye qayb waxaanu maaragtay ugu talagalay jaamacaddu inay isticmaasho qaybna waxaanu u qaybinay dugsiyada sare maamulkooda ayaan la xiriiray wainay qaarna waa noo dhiman yihiin haddii aan laydno waayo dugsiyada sare ardada kasoo baxdaa annaga waxa weeye waa meelaha ay nooga yimaadaan aanu dhiiri gelino inay shahaadada koowaad ka qaataan wadanka marka magaalooyin badan baanu siinay sidaad social media ama mediaha dalka ka ka aragteen waxa weeye waxaanu siinay waaciya dhahar iyo yani meelo kale carmoodaan siinay waxaan siinay boosaaso dugsiga sare meelo noo dhimanna waa jiraan
waayahay kulyado badan baa ka furan puntland ka furan maxaad is leedahay baa jaamacadda boosaaso university ay ardaydu kaga xulan kartaa oo kusoo raaci karta waad kaga duwan tihiin jaamacadaha kale puntland ka furan
jaamacadaha kale waxaan uga duwannahay horta waanu qobin baan nahay oo dadka o dhan baan u furannahay waxaanu samaynaa waxa la yidhahdo gaarid ama outreach baanu samaynaa waanu marraa magaalooyinka dugsiyada saaan xiriir la leenahay waxaanu ku xooganahay arrimaha technologyga waan rajeynayno inaanu maaragtay ardada waxaa jira waxaanu samaynay technology team waxaanu rabno ardada xataa dibadaha jira dhigta sida university of minnesota oo kale iyo michigan iyo waxay inaan ardadooda ku xiro marka dhinaca technologiga aada baanu maaragtay computerka iyo ugu horeynaa dhinaca caafimaadka iyo socialkana community program la yiraahdo oo anagu aanu baciner ama hormuud ka nahay baa jira community development oo arday fara badan oo ka baxdeen ay ku shaqo galeen marka meelahaan ka xooganayo inahaas weeye yani waxaanu tartanka anagu ugu jiraa dhismayaal badan lalihin yani laakiin runtii waanu rajeyneynaa inaanu macaawinooyin sida jawaalaha kale ay helaan qaar kamid ah manhal baa qaar taageerta qaar waxaa taageera meelo kale wax ka helaan laakiin anagu bulshada soomaaliyeed baana taageerta dibad iyo gudo weelahaasna waan ku xooganahay tayadaas baana rabnaa inaanu ku galno shaqo helidana runtii rag aada u fiican baan sida technologyga iyo communityga ardada iyada marka imtixaanada la galo ayaga number one ah waxaan kale oo jira aanu hadda ku daray aanan hadaa ku report ku gudbin agrofed oon this year sanadkan ku daray kuliyadaas agrofed la yiraahdo ama caafima beeraha iyo iyo xoolaha iyo fishery marine science baan ku daray oo iyadana ardadii la qaatay sanadkan marka arrimaha iyagu waxa weye tartankaygu waa quality macalimiinta yare iyo programyo aada iyo aad maaragtay waxtaraya dadka ay ku shaqogelayaan marka anagu tartankeegu halkaada waya kolka cabdulai dadka soomaaliyeed ee hadda kaa dhegeysanaya golaha laansiisagasi kuwa caalamka kaa dhegeysan doona maxaad jecesha caawa inaad adigu ku tiraahdo u gudbiso adigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha aad tahayba weliba boosaaso university
waxa weeye waxaan ku talinayaa sida adinku isku tashiga inaad iclaanki ama miidiyihii aada ugu istaagtaan oo aada dadka gaarsiisaan waxyaalaha horumarka ah aada gaarsiisaan ayaanu waxaan leenahay isku tashiga loo baahanya jaamacaduhu waa meelaha isbedelka dhabta laga rajeynayo inuu ka amaba ay tahayba inuu ka yimaado jaamacaduhuna waa inaadan jaamacado xora oo madax banaan oo soomaalidu iska leedahay taageerto ku bixiyaan wakti iyo iyo lacagba lacagdu intaasay ubaahan yihiin marka bulshooyinka soomaaliyeed dhammaan waxaan kula talin lahaa isku tashi ha noqoto ha isgaarsiin iyo iyo iyo iyo iclaan warka laysiinayo ha noqoto waxbarashada jaamacadaha oo ah maaragtay asaasi u ah horumarka iyo isbedelka dalgaarayo waayo meeshii la rabo dadka hogaamin lahaa waa meesha ay kasoo baxayaan wadanka aad joogtaan hadda maraykanka waxaa horumarkiisa asaasi u ah waa jaamacadaha wey marka inagana waxaa loo baahan yahay inaan halkaa khaladka jirana ka saxno dad aqoonyahana oo nadiifa oo wadankooda jecel aqoon fiicanna leh inaan maaragtay keenno waxaa loo baahanya aqoonta in lasoo xawilo dadka aqoonyahanka dibadaha joogana ay maaragtay arrinta ka qayb qaataan laysku xirmo fakaarada khaladkaa meesha laga saxi karo laga bedeli karo horumar ka imaanaya waa intaa marka waxaan farayaa inaynu maaragtay jaamacadaha usoo jeensano oo waxyaalaha suuban oo loo baahan yahay isbedelka ah in halkaa laga wado waadogtiin inuu aqoonyahanka waxba lama weydiiyo waayahan sida burburkayna kamid tahay wax walba oo xal ah waa in laga raadiyaa oo loo soo fadhiistaa loo soo hogtaa jaamacadaha iyo inay ka yihiin hormuud meelaha lagu wax laga bedelaya inay noqdaan marka taageeraan idinka baahannahay raggii noo soo diray buugtanaana waa ku amahayna waa idinla joogaan waxaan u baahannahay laabab iyo qalab baan u baahannahay ardadu waa diyaar waayahan dambena waxay fahmeen wadanka in wax lagu barto inay ka fiican tahay siiba shahaadada soo dibadda oo hadda waxaa jiray wasaaraddu iskoolarshibyo ay arday siisay dibadda u siisay waxay yidhaahdeen wadankaanu ka qaadanaynaa annaga hadda arday badan baa nala joogta oo kii dibadda yiri nagu bedela kan dalka marka taasna waxay muujinaysaa tayada iyo horumarka ee yani jaamacaduhu samaynaya
waaya aada iyo aad baan kuu salaamaya kaasi waxa weeyaan guddoomiyaha jaamacadda boosaas oo boosaas university professor cabdiweli cabdiraxmaan geyre iyo golaha nineteen sixty